galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada idaacaddana galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa washington dhegaystayaal waa sabti bisha may ee sanadka labada kun iyo laba iyo labaatankan waa siddeed iyo labaatan waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeena v o a somaali dot com galabta iyo wararka v o ana waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan daanduray qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a warbixin ku saabsan geerida sheekh cali warsame oo caan ka ahaa soomaaliya waxaannu aad iyo aad haddaannu nahay culummada halkan maanta isugu timid magaalada laascaanood gobolka sool aan aad iyo aad uga murugaysannahay uuna tacsiyayna geeridii laba filaanka ahayd ee ku timid sheekhiinnii sheekheennii sheekh cali warsame xasan oo ah sheikhii
sidoo kale waxaa aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan turkiga oo qorshaynaya duulaan cusub oo uu ku galo waqooyiga suuriya barnaamijyada hambaliyada iyo heesaha dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kalena waad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida oon idin aqhriyo madaxweynaha ukrain volodimir zelenski ayaa khudbad muuqaal ahayd oo uu jeediyey ku sheegay in ukrain ay isdaafici doonto intii karaankeeda ah iyadoo ku tashanaysa waxa ay haysato zelenski ayaa waxa uu ka dhawaajiyey qoraal diidmo ah oo ka dhana duulaanka ruushka ee bariga ukrain saraakiisha militariga ee maraykanka ayaa qiray inay si isdaba joog ah ay ugala hadleen mas-uuliyiinta ukrain codsiyada kiev ee ku saabsan hub cusub oo casri ah oo ka caawin karaya in la joojiyo guulaha ruushka ee dombas laakiin waxa ay diideen inay si cad ay u sheegaan in hubkaasi casriga ah la geyn doono wakhti dhow ukrain ayaa toddobaadii waxa ay ka barigeysa maraykanka ah in ay ka hesho gantaalada maraykanka uu sameeyo ee nuuca m l r s kuwaasi oo ka awood badan marka loo eego kuwa waxduqeeya iyo noocyada kale ee madaafiicda washington iyo dalalka galbeedka ay hore ay u bixiyeen ilaa iyo hadda argentiin waxa ay sheegtay laba kiis oo fairuska furuqa daanyeerka oo lagu arkay dad dhowaan ka yimid sbain taasi oo noqonaysa markii ugu horreysay ee jiritaanka viruska laga xaqiijiyo latiin america tan iyo markii uu dilaacay wasaaradda caafimaadka ee argentina ayaa markii ugu horreysay waxa ay xaqiijisay in nin isagu ka soo jeeda gobolka buenos aires uu u safray sbain uuna soo qaaday cudurka daanyeerka wasaaradda waxa ay bayaan ay soo saarta ay ku sheegtay in qof degan sbain uu soo gaaray argentin oo raantii usbuucan sidoo kaleeto la xaqiijiyey inuu qaaday cudurka dalkaasi ayaa hadda waxa uu noqday waddankii ugu dambeeyey ee xaqiijiya kiisaska cudurkaasi daanyeerka ee faafinta caalamiga ah oo lagu arkay viruska naadirka ah ee dalo dhowra ciidamada ilaalada ee dalkaasi iiraan oo adeegsanaya duuradaha sida qubaatiga u kaca ayaa gacanta ku dhigay laba markab oo laga leeyahay dalka griega oo shidaal siday mas-uuliyiinta iiraan waxa ay sheegeen inay markaasi howlgal ay ka fuliyeen gacanka istaraatiijiga ah ee faris tallaabadani ayaa waxa ay u muuqataa in dalka iiraan uu kaga aargoosanayo dalka guriga taageeradii uu u fidiyey dalka maraykanka si gacanta uu ugu dhigo markab sidii saliid kayrin oo ku safriyey sitena calanka dalkaasi iiraan kaasi oo toddobaadkan ay gacanta ku dhigeen maraykanka isaga oo marayay biyaha badda mediteraneanka kadib markii lagu eedeeyey inuu ku xadgudbay cunaqabatayntii washington ay ku soo rogtay dalkaasi iiraan howlgalkan ay iiraan kula wareegtay labada markab ayaa noqonaya kii ugu weynaa ee ka dhaca gacanka istaraatiijiga ah muddo bilaa iyadoo weli ay taagan tahay xiisadda u dhexaysa iiraan iyo dalalka reer galbeedka ee ku aadan heshiiskii nukleerka ah ee ay la gashay quwadaha adduunka warkiina dhegeystayaal waanaga intaas allaha u naxariistay sheekh cali warsame oo ka mid ahaa culummada soomaaliyeed ayaa dalka cumaan ku geeriyooday waxaana u ahaa caalim si weyn loo yiqiinay isagoo sidoo kaleetana ahaa hogaamiyihii ugu horreeyey ee ururkii al itixaad ee la asaasay horraantii sanadkii kun sagaal boqol iyo siddeetankii sheekh cali warsame ayaa waxaa lagu xasuustaa inuu ka hor yimid kulug lahaanshaha dagaaladii al itixaad ay ku gashay deegaano ka tirsan puntland iyo gobolka jubbada hoose waxaana sidoo kaleeto hore uu cambaariyey falalka maleeshiyada al-shabaab sannadihii ugu dambeeyey waxa uu xubin ka ahaa ururka al ictisaam bilkitaab walsunna qaar ka mida culummada soomaaliyeed ayaa ka tacsiidiyey geerida shiikha wariyaha v o a cabdikariim ulul ayaana warbixintan looga soo diray laascanood culimadiinka gobolka sool ee degmada laascanood ayaa tacsi ka diray geeridii ku timid allaha u naxariistay sheekh cali warsame oo uu ka mid ahaa culimmada soomaaliyeed si weyna looga yaqaanay deegaanada soomaalida fadhigiisunu ahaa magaalada burco ee gobolka togdheer sheikha ayaa tacsidiisa waxaa ka hadlay culimaauddiin kala duwan iyagoona ka sheekeeyey doorka kaalinta wanaagsan uu ku lahaa shareecada islaamka iyo gaadhsiinta dadka soomaaliyeed culimada magaalada laascanood ayaa tacsidani la wadaagay guud ahaan dadka soomaaliyada gaar ahaan qoyskii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday sheekh cali warsame inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun inna lilaahi maa akhada walahu maa acdaa wa kullu shayin cindahu biajali musama waxaanu aada iyo aad haddaanu nahay culummada halkan maanta isugu timid magaalada laascaanood gobolka sool aan aada iyo aada uga murugaysannahay uuna tacsiyayna geeridii laba filaanka ahayd ee ku timid sheekhiinii sheekheennii sheekh cali warsame xasan oo ah sheikhii ka mid ahaa culimmada soomaaliyada waaweyn ee dacwada salafiga dadkii aasaasay ama dacwada soomaaliya ee diinta iyo ka shaqaynteeda cimrigiisa wax fara badan joogay ila haddana waday inuu kor u qaado kelmadda ilaahay subxaanah wa tacaala ku geeriyooday magaalada cumaan ee dalka urdun waxaanu aada iyo aad geeridaas uga naxnay markii aanu saa ka maqalnay waxaanu ka tacsiyeynaa ummadda soomaaliyeed uga tacsiyeynaa geeridaas iyo eheladii iyo dhammaan dadka ehelukhayrka iyo culummada soomaaliyeed meel kastaay joogaan sheekh cali warsame xasan oo ka mid ah culimmada waaweyn soomaaliya ee muddada lixdan ilaa toddobaatan sanno dacwadda ka shaqaynayey ilaahay waxaanu uga baryaynaa jalla wacalaa inuu u naxariisto janal firdowse geeyo camalkii saalixa allah ka aqbalo dembigiisa allah ha dhaafo ee culimmada soomaaliyeed guud ahaan iyo ummadda soomaaliyeed iyo gaar ahaan ehelkiisii ubadkiisii iyo xaasaskiisii sabnin allah ka siiyo waa qadar waa rumaysannahay ilaahay jalla wacalaa cidduu doona isagaa qaada oo dilcidduuna isagaa nooleeya aajashiisiibuu ku dhintay khaatuma kheyr qabtaan u rajaynaynaa isagoo tukanaya salaatuleyl inuu ku nafbaxay ilaahay waxaanu ka baryaynaa jalla wacalaa inuu cadaabka qabriga iyo cadaabka aakhri labadaba ka ilaaliyo janal firdowsna alla geeyo ilaahay subxaana wa tacaala ha u naxariisto sheekheeni sheekh cali warsame xasan dembigiisana allaha dhaafo ilahay waxaan ka baryaynaa subxaana wa tacaala inuu u dooray baan rajaynaynaa oo adduunkan uu ka raystay eheladii iyo qaraabadii iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo culimmada iyo saaxiibadiisana samir imaan allaha ka siiyo waan ka murugaysannahay waan ka tarjaansanahay qalbigu waa muruganayaa ishuna waa ilmaynaysaa oran mayna wixii ilaahay yiri mooye wax kale ilaahay baa lahaa ilaahay baa qaatay nafteenna ugu tacsiyenaynaa ummadda muslimiintana walaalahan uga tacsiyenaynaa ilaahay waxaan ka baryanaa ajarkiisa inuu weyneeyo oo ilaahay subxaana wa tacaala si khayr badan buu u dhintay si wanaagsan baa ilahay u oobsaday annagana ilaahay subxana wa tacala gadaasha nama fidneeyo waxaan leenahay inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun ilaahay subxaanahu watacaala ayaa shiikha oofsaday ina lilaahi ma akhada walahu ma acta waa ilaahay baa markii horena keenay waxaynu ognahay inuu ahaa raggii ugu horreeyey jaamicatulmadiina ka baxa dacwada shiikhu ka soo baxay jaamacaddaas insha allahu tacaala raggii ugu horreeyey oo soomaaliya dacwada ka bilaabo u ahaa waxaynu leenahay ummadda islaamka oo dhan xaq buu ku leeyahay gaar ahaan ummadda soomaaliyeed ilahay waxaan ka baryahaynaa loo soo duceeyey wax kale uma qaban karno laakiin waxaan leenahay insha allahu tacaala allahuma ajirna fii masiibatina waakhluf lanaa khayran minhu cabdikariin nolol v o a magaalada laascanood
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan washington xulufada mareykanka ee waqooyiga bari ee suuriya ayaa si weyn waxa ay uga walwalsan yihiin turkiga oo wacad ku maray in uu weeraro militariga ama weerar militari cusub uu ku qaado gobolkaasi iyaga oo ka digay in arrintaasi ay dhiirigelin karto inay dib u soo xoogeystaan dagaalyahanada ururka daacish maxamed colaad xasan ayaa warbixintan ka diyaariya soo jeedinaya
madaxweynaha turkiga rajeb dayib erdogan ayaa ku dhawaaqay wareegtada cusub ee howlgallada horaantii toddobaadkan isagoo ballan qaaday inuu ballaarin doono aagga laga ilaaliyo ammaanka turkiga ee gudaha siiriya ee hadda soddonka kilomitir gaaraya laakiin saraakiisha golaha amniga ee turkiga ee howlgalkan qorshaynaya ayaa sheegay in howlgal kasta oo ay ka fuliyaan xadka labada wadan aanu dhaawici doonin qarannimada iyo madax bannaanida dhuleed ee dalka jaarkale ah saraakiil ka tirsan xogagga kurdiyiinta ee la magac baxay kurdiyiinta dimuqraadiga ah ee suuriya iyo garabka siyaasadda kurdiyiinta ee s d f ayaa v o eda u sheegay in soo gelitaanka turkiga uu sababi karo musiibo kale oo ka dhacda waddanka suuriya kurdiyiinta ayaa ku cambaaraynaya turkiga inuu isku dayayo in howlgalkiisa militari uu diiradda ku saaro dagaal uu iyaga kula jiro intii bay yidhaahdeen uu beegsan lahaa ururka argagixisada ee daacish kurdiyiinta ayaa ku doodaya in duulaan uu turkigu ku galo siiriya uu horseedi karo inay baxsadaan maxaabiista daacish ee ku xidhan xabsiyo ku yaala gobolka oo ay hadda ku jiraan ilaa iyo toban kun oo dagaalyahanada dowladda islaamiga ah iyo inay dib isu soo abaabulaan kooxdaasi hawsha sugidda amniga xabsiyada ma ahan mid fudud sidaasi waxaa v o eda u sheegay sinaam moxamed wakiilka maraykanka ee garabka siyaasadda golaha dimuqraadiga suuriya ee loo soo gaabiyo s d c haddii turkiga uu howlgallo militari ka bilaabo waqooyiga bari suuriya daacish waxay u noqonaysaa fursad wanaagsan oo ay ku guulaysan karaan howlgal kasta oo lagu soo furanayo dagaalyahanada uga jira xabsiyada aan ilaalinno ayuu yidhi sinaam maxamed saraakiil kale oo s d c ka tirsan ayaa ka digaysa in isis ay sii xoogaysanayso iyagoo intaa ku daray in afar bilood un laga joogo markii ay kooxda argagixisadu weerar ku qaaday xabsiga alsinaa oo ah xabsi kumeel gaara oo lagu hayo qiyaastii afar kun oo dagaalyahanada isis ah durbo kurdiyiintu waxaa ku sii kordhay walaaca ay ka qabaan xogagga uu turkigu taageero ee waqooyiga siiriya oo ku bilaabay weeraro ay u adeegsanayaan diyuuradaha aan duuliyaha lahayn saraakiisha s d c da ayaa sheegay inay la xiriireen maraykanka si ay u muujiyaan cabsida ay ka qabaan duulaanka turkiga fariintan oo si weyn uga soo cusboonaatay washington oo werwarka u gaaray waxaan aad uga walacsannahay ku dhawaaqista turkiga ee ah in ay doonayaan inay kordhiyaan dhaqdhaqaaqooda militari ee waqooyiga suuriya sidaasi waxaa suxufiyiinta u sheegay khamiista lasoo dhaafay xogayaha warfaafinta ah wasaaradda gaashaandhigga maraykanka ee bentagonka john kirby kirby waxa uu sheegay in bentagonka uu maalin walba la xiriiray saaxiibadiisa kurdiyiinta kuwaasoo sheegaya in isis ay weli tahay khatar jirta saraakiisha diblomaasiyadda maraykanka ayaa sheegay inay sidoo kale xiriir la sameeyeen turkiga iyagoo u sii maraya wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka iyo safaaradda maraykanka ee ankara si ay u ogaadaan waxa uu turkigu qorshaynayo balse hafayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ned brice ayaa toddobaadkii horaantan uga digay turkiga inay dhaqdhaqaaq cusub oo militari ka bilaabaan waqooyiga suuriya maraykanka ayaa waxaa suuriya ka jooga ciidamo lagu qiyaasay sagaal boqol oo askari si ay u taageeraan howlgallada ka dhanka ah isis qiimaynta maraykanka ee duulaankii hore ee turkiga ee waqooyiga suuriya ee labada kun iyo sagaaliyo tobankii dhacay ayaa lagu soo gebagabeeyey in weerarka uu u oggolaaday laba boqol oo maxaabiis isis ah inay baxsadaan islamarkaana kooxda isis waxay ku heshay fursad iyo nafis ay dib isugu soo xoojiso
maxamed colaad xasan ayaana warbixintaasi soo jeedinaya haatanna waxaad ku soo dhowaataan dhacdooyinka toddobaadka waxaa soo jeedinaya cabduqaadir maxamed mursal
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeenna dhacdooyinka toddobaadka waxaana idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab aan ku bilownay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxmuud ayaa toddobaadkan si rasmi ah ula wareegay xilka kadib xaflad xil wareejin ah oo ka dhacday xarunta madaxtooyada ee villa soomaaliya madaxweynaha ayaa salaan sharaf ka qaatay ciidamada xoogga dalka waxaana halkaasi khudbado kooban ka jeediyey madaxweynihii hore maxamed cabdulaahi farmaajo iyo madaxweynaha cusub xasan sheekh maxamuud madaxweynihii hore maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa sheegay inuu ku wareejiyey madaxweynaha cusub faylasha badda kuwa dayn cafiska iyo mid soomaaliya ay ku codsanayso inay xubin ka noqoto golaha ammaanka ee qaramada midoobay farmaajo ayaa sidoo kale sheegay in ciidamo soomaali ah oo gaaraya ilaa iyo shan kun lagu soo tababaray dalka eritreya kuwaas oo qorshahooda u ahaa in dalka ay dib ugu soo laabtaan laakiin ay dib u dhigeen soo noqoshadooda si aysan saameyn ugu yeelanin xaaladda siyaasadeed iyo doorashooyinka uu dalka ku jiray
shan sano ka hor halkaan aan taagnayn aad iigu soo wareejisay xog badan ay siisay faayilashii dalka xogtoodii oo dhan aad siisay ay kow ka ahayd xogta ciidanka qalabka sida iyo weliba arrin aad muhiim noo ahayd markaas oo ahayd arrinta faylka badda dacwada muranka badda annaga iyo kenya nagala dhexeeyey maantana waxaan kugu wareejiyey sidaasoo kale xog aad u fara badan iyo faylal aad u fara badan oo ay ugu horayso xogta ciidanka xooga ama ciidanka qalabka sida guud ahaan iyo tababaradii faraha badnaa aan u furnay ciidanka qalabka sida khaasatan waxaan rabaa inaan xuso ciidamo waxaa jira aad u fara badan oo tababar noogu maqan ay ugu horeeyaan ciidankii ugu badnaa dalka dibaddiisa aan geenay oo dhan shan kun oo hadda tababarkooda ku dhammaystay dalka eritrea iyadoo la rabay in la keeno dib baan u dhignay sababtoo ah xaaladda siyaasadeed iyo doorashada aan ku jirnay inay saamayso waxaan kaloo aan kugu wareejiyey sida aad igu wareejisay shan sano ka hor in badqabka khayraadka dalka uu intact yahay sidii aan ugu imid aysan wax isbeddelah aysan ku dhicin arrinta badda murankeedii inay soo afjarantay ay soo dhammaatay sanadkii la soo dhaafay oo halkaas runtii aan aan ku guulaysannay waxaa intaas dheer hawadii dalka inaan soo celinnay hantida ummadda soomaaliyeed u dhaxaysa innaba ha yaraatee sideedii inay tahay oo cid milkiyad aan ku wareejiyey in aysan jirin arrinta somalilan waxay ahayd wax soo jiitamayey oo madaxweynihii kaa horreeyey aad ka dhaxashay adigana aan kaa dhexlay iyadana u baahan ee dhammaystirka midnimada ummadda soomaaliyeed waxaan kale oo aan kugu wareejiyey ee codsi aan u dirnay qaramada midoobe oo aan uga qaybgelayno security councilka arrinta kaleoo muhiimka ah oo aan kugu daray xogta aan ku siiyey waxaa ka mid ahaa deen cafinta iyada laftigeeda oo adigu aad soo bilawday oo aad heshiiskaas labadii kun lix tobankii adigu aad la gashay world bank iyo imf-ka annagana afar marxalad aan ka soo gudbinnay haddana ay harsan tahay marxaladdii ugu dambaysay
madaxweynaha cusub ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa isna halkaasi ka hadlay waxaana uu mahadceliyey madaxweynihii hore farmaajo waxaana uu sheegay inuu yahay oday soomaaliyeed oo lagala tashan doono xaaladda waddanka madaxweyne xasan sheekh ayaa sheegay in ciidamada soomaalida ee ku sugan eritreya sida ugu dhaqsiyaha badan loogu soo celin doono dalka si ay qayb uga qaataan xoreynta waddanka sida uu hadalka u dhigay madaxweynuhu si tartiiba oo nidaam ah ayuu igu wareejiyey xilka dukumeentiyaasha iyo mashaariicda faylasha waaweyn oo madaxweynuhu ka hadloo dhan waan la wareegay dabcan waa tartiib ayaan dibdib wada akhrin doonaa wada fiirin doonaa wixii macluumaadahoo aan fahmi waayeyna dabcan walaalkii waa joogaa dibaan ula noqon doonaa waa weydiin doonaa laakiin faylashaasoo dhan maanta waa waa ka qaaday madaxweynaha sida ciidamada amniga khaasatan waa run ciidamada eritrea jira muddo dheerna way naga maqnaayeen waana wiilasheennii waa ka shaqaynaynaa sida ugu dhaqsiya badan inay dalka u soo noqdaan oo ay dalkii dib u xoreyntiisa ay qaybta weyn oo ay ku leeyihiin ay ka qaataan waa ciidan soomaaliyeed dalka soomaaliya iska leh qofna ma leheen dal kalena ma laha taasi waa halkaas inaha kaleo dhanna deen cafintu way soo socotay haddana way socotaa waqtiyada madaxweynuhu uu sheegay waa waqti aad iyo aad loo rajaynayo inay ku dhammaato kuna dhammaan karto waana ka shaqaynaynaa haddii aa la yidhaha inay ku dhammaato wixii dan soomaaliya oo dhan waa waxaynahay intaas kadib waxaan rabaa inaan kusoo gunaanado madaxweynuhu waa mahadsan yahay Eh, waana oday soomaaliyeed waa nala joogaa meel kasta uu joogo ilaahay idankiisa waana la tasha doonaa waana muxuu ahaaye iska warqabi doonaa haddii aan la yidhaahdo xurmad weyn oo madaxweynenimo ayuu dalkan ku leeyahay madaxweynuhu dal ha joogo dibad ha joogo inuu xoogaal dalkana u noqdo wixii qadaayaadaho waaweyn oo jirana waaye aragnimo iyo xoogogaalnimo dheer maadaama uu leeyahay waa wuxuu noqon doonaa qof lagala tashta arrimahaas haddii aan la yidhaah Eh, sida uu madaxweynuhu u sheegay aniguna waa codsanaya ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto eh, inaan halkaa kas taageeradiina idin weydiisanaya kalsoonidiina buuxdaan idin weydiisanaya sidaad horeba iigu taageerteen madaxweynahana kalsoonidiisa uu iiga tegayo waa ku mahadsan yahay howlaa noo taalo howlaha waaweyn faylasha waaweyn uu madaxweynuhu ka hadlay oo dhan haddii aanay dadka soomaaliyeed u wada guntanin howl hadda qof keligiis iyo laba iyo lagu dhammaystirkeeda lagu qofku mada- mas-uulka ah wax waa bilaabi karaa ra'yi waa curin karaa waa keeni karaa laakiin ra'yigaas inuu dhaqan galo oo waxtarkiisu ay ummadda aragto waxay u baahan tahay u wada istaagidda ummadda iyo garab istaagidda madaxda dhammaan in la garab istaago madaxweynaha keliya maaha xu- dowladda oo dhan qaybaheeda iyo laamaheeda kala duwan dhinaca kale madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa xilka agaasimaha guud ee madaxtooyada qaranka u magacaabay xuseen sheekh maxamuud sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay madaxtooyada madaxweynaha ayaa tilmaamay in mudane xuseen sheekh uu tusaale u yahay doorka dhalinyarada soomaaliyeed ee dib u dhiska dowladnimada iyo dib u heshisiinta dadka soomaaliyeed oo wakhti badan uu ku bixiyey sidoo kale madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa wareegto uu soo saaray ku magacaabay la taliyayaal dhowr ah oo kala shaqayn doona dhinacyada amniga sharciga dhaqaalaha siyaasadda iyo xiriirka baarlamaanka madaxweyne xasan sheekh ayaa u magacaabay xuseen maclin maxamuud sheekh cali inuu noqdo la taliyaha amniga qaranka madaxweynaha ayaa sheegay in xuseen maclin maxamuud uu khibrad iyo aqoon durugsan u leeyahay qaabdhismeedka amniga qaranka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale la taliyaha sharciga u magacaabay ibraahim iidle sulaymaan halka sakariye xasan cali gaashaan uu u magacaabay inuu noqdo la taliyihiisa siyaasadda iyo xiriirka baarlamaanka xasan aadan hoosow ayuu sidoo kale madaxweynaha u magacaabay la taliyihiisa dhinaca dhaqaalaha dhinaca kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa u magacaabay cabdiraxmaan cabdishakuur warsame inuu noqdo ergeyga gaarka ah ee u qaabilsan arrimaha gurmadka ee abaaraha soomaaliya madaxweynaha ayaa sheegay inuu go-aankan qaatay kadib markii uu qiimeeyey baaxadda iyo culayska xilligan adag ay dadka soomaaliyeed kala kulmayaan abaaraha
Eh, maanta waxaan halkan aan u soo istaagnay in aan ummadda soomaaliyeed la wadaagno eh, magacaabista mudane cabdiraxmaan cabdishakuur oo ah inuu xiriiriyo howlgalka ama arrimaha eh, humanitarianka kaalmada caalamiga ah kaalmada soomaalida iyo dadkayna duruufaha ku sugan oo dhibaataysan ka warqabkooda sida xaaladdu ay tahay mar walba la socodkeeda iyo abaartu haddii ay dhammaato xataa ilaahay idinkiis waa dhammaanaysaaye kasii kadib dadkii dhibaatadu ay ku dhacday ee xoolo beelay ee dhibaatadu ay gaartay sidii looga sii warqabi lahaay oo dadkaas noloshooda mustaqbalka fog loo waxay lahay si kasta aan u tabar yaraanno laakiin waa inaan ka warqabnaa muwaadinka soomaaliyeed meel kasta uu joogo duruufihiisa gaarka iyo baahidiisa gaarka in la og yahay haddii xataa wax weyn aan la qabanin xataa in la og yahay laakiin ogaan la'aan aanu qofna ku dayacmin
ugu dambayntiina golaha wasiirada ee soomaaliya ayaa toddobaadkan soo jeediyey in xildhibaan mahad maxamed salaad uu noqdo taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee nisa golaha wasiirada ayaa iskale soo jeedinta magacaabidda taliyaha nabad sugidda waxaana uu sharci noqonayaa markuu oggolaado uu siixo madaxweynaha soomaaliya mahad maxamed salaad oo ah xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ayaa waxaa aada loogu yaqaanay inuu ka mid ahaa xubnihii ugu cadcaddaa mucaaradka ee dowladdii maxamed cabdulaahi farmaajo dhegaystayaal xubinteennii dhacdooyinka toddobaadka waa naga intaa waxaa idinla socodsiinaya anigoo aan dulqaadira tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan washington haatana dhegeystayaal waxa aad uh, ku soo dhowaataan barnaamijka hambaliyada iyo heesaha waxaa soo jeedinaya caashi ibraahim caashi cuud iyo aniga oo la daadihinayo kusoo dhowaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha caasha noo soo qabo dhambaalka ugu horreeya waa tahay ibraahim dhambaalka ugu horeeya toddobaadkan waxa uu naga soo gaaray dhammaan reer xasan daahir oo kale ah nimco xasan daahir ruweydo xasan daahir xaawo xasan daahir cabdiraxmaan xasan daahir iyo cabdulaahi xasan daahir cabdirasaaq xasan daahir iyo aabo xasan daahir hooyo faadimo salaad iyo hooyo siciido sheekh aadan hodan cali biig kole iyo ayeeyo hodan cabdi cali iyo katro qalaad iyo cabdilcasiis maxamuud cabaas iyo yaasiin ibraahim cabdiweli faarax barre iyo salmo maxamed cabdulaahi dhammaan asxaabtani waxay tahniyad dhalasho hawada u marinayaan boqorka iyo boqoradda baalyiri raxmo ruun xasan daahir iyo bashiir cabdi oo uu wiilgu dhashay dhadhaab gaar ahaan dhagaxley wiilkaasi waxaa loo bixiyey yaasir bashiir cabdi ducada waa v o a baa layiri yaasir waxaan ugu ducaynaynaa inuu ilaahay ka dhigo midkii soo weynaada ee waalidkii dadkiisa iyo dalkiisana wax wanaagsan u tara aamiin waa tahay caasha dhambaalkana waxa uu nooga yimid aabe shire maxamed baare iyo hooyo saciide cabdiraxmaan aabe cabdiraxmaan maxamuud axmed hooyo luula cabdi maxamuud eedo nadiifo maxamuud eedo malyuun maxamuud eedo saciida maxamuud eedo khadiija maxamed baare iyo eedo caashe maxamed baare dhammaan reer maxamed baare reer cabdiraxmaan mubaarag reer cabdi maxamuud reer maxamuud axmed waasuge iyo qaraabadii asxaabta dadkaas dhammaantood waxa ay kala joogaan maraykanka yurub kanada africa iyo bariga dhexe waxayna habali u dirayaan ruumi axmed maxamed baare iyo guuleed cabdiraxmaan maxamuud axmed waasuge oo meherkooda iyo arooskooduba ay ka dhaceen dalka switzerland taariikhdu markay ahayd kow iyo labaatankii bishan may ee sanadkan labada kun laba iyo labaatanka waxayna leeyihiin isku waara banahayda kale si owlaad qeyr qabta aamin ayaan anagula leenahay heesta ugu horeysa ee dhegeystayaasha aan u cayaaraynana ibraahimow oo heestaan ku dhageedu yahay masciideed waxaa wadajir heestani u qaadaya cabdinaasir macallin iyo aamine cabdulaahi
macalinkeediyo waxaa tahay magaratada maskaxda ujahayse maskaxda maskaxda ujahayse karta macalinkeediyo waxaa tahay magaratada karta macalinkeediyo waxaa tahay magaratada maskaxda ujahayse maskaxda maskaxda
kulyaniyo maankay arwaadoodi baati iyo magaala baayinta xidhan mariyo dhixiir iyo magaala baayinta xidhan mariyo dhixiir kullaaniyo maankay arwaadoodi baati asnaa dumar mulax quraaciyo muyda subaga amiir ugaayege maasnaa dumar mulax quraaciyo miyda subaga amiir ugaayege waxaad tahay masciideed maarin dhalaal xiga waxaad tahay masciideed maarin dhalaal xiga midabka aqdarjabiska midabka midabka aqdarjabiska waxaad tahay masciideed maarin dhalaal xiga waxaad tahay masciideed maarin dhalaal xiga midabka aqdarjabiska midabka midabka
amine cabdulaahi iyo cabdinaasir macalin codadkooda ayaad dhegaysanayseen haysta masciideed mar kale ayaan dhambaaladii dib ugu noqonaynaa dhambaalkan aan gacanta ku hayo waxa uu naga soo gaaray cabdiraxmaan yuusuf asxaab iyo caaliyo sheekh yuusuf xasan iyo cabdiraxiim waa cabdixakiim sheekh yuusuf xasan iyo axmed sheekh yuusuf xasan iyo ditoresa sabriin axmed xasan iyo hooyo fartuun faarax maxamed iyo hooyo maryan saynleh iyo abti faysal saynle waxaa kaloo dhambaalka ku jira ditoresa baa la yidhi sacdi iyo macalin yuusuf dhammaantood iyagoo isku duuban waxay hambaliyo iyo bogaadeen hawada u marinayaan boqorka iyo boqoradda baa la yidhi waxay kale yihiin cabdirasaaq sheekh yuusuf xasan oo lagu naanayso cadde iyo marwadiisa baa la yidhi saamiya cabdi sahal oo uu arooskoodu ka dhacay magaalada galdogob ee gobolka mudug saddex iyo labaatankii bisha meey ee sanadka laba kun labaiyo labaatan waxay leeyihiin isku waara oo isku raaya oo rabba idinka dhigo reerkii lagu nasto ee lagu nagaado aamin dhambaalkana waxa uu noogu yimid cabdiraxmaan yuusuf asxaab caliyo sheekh yuusuf xasan iyo doctor cabdikariim sheekh yuusuf xasan axmed sheekh yuusuf xasan doctor sabriin cabdi xasan iyo hooyo fartuun faarax maxamed jaamac moxamed xirsi hooyo maryan saynle iyo abti faysal saynle iyo doctor sacadiyo macalin yuusuf waxaana ay taaniyad gaarsiinayaan cabdirasaaq sheekh yuusuf xasan cabde iyo saamiyo cabdi sahal oo arooskoodu uu ka qabsoomay galdugob waxaana ay leeyihiin arooskiina aamiin dhambaalkan aan gacanta ku haya waxa uu naga soo gaaray cabdallah misaaxim waa magacigu cusub waa cabdallah misaaxim cabdallah iyo fartuun cabdiraxmaan mubaarak iyo ruumi cabdiraxmaan mubaarak kafaaya cabdiraxmaan mubaarak iyo ayaan cabdiraxmaan maxamuud iyo idil cabdiraxmaan maxamuud maxamed cabdiwahaab maxamuud naadiya yuusuf maxamuud maryan salaad salme maxamed xuseen cabdiwahaab maxamed xuseen iyo safa maxamed xuseen marwa maxamed xuseen cabdiwahaab maxamed axmed waa cabdiwahaab maxamuud axmed iyo xuriyo maxamed baare iyo yuusuf maxamuud axmed cabdirasaaq maxamuud axmed iyo muuse maxamuud axmed axmed maxamuud axmed wuxuu ku magac dheer yahay jalley iyo fawsiyaah cabdi maxamuud iyo saciid cabdi maxamuud dhammaan dadkaasaan soo sheega oo dhan iyagoo isku duuban waxay tahaniyad kal iyo laaba u dirayaan ruumi axmed maxamed baare iyo guuleed cabdiraxmaan maxamuud axmed waa suge oo meherkooda iyo arooskooda oo wada socda uu ka dhacay dalka switzerland taariikhdu markay ahayd koob iyo labaatankii bisha may ee sanadka laba kun laba iyo labaatanka waxay leeyihiin isku waara isku raaya oo noqda reerkii lagu nasto ee lagu nagaado annaguna waxaanu leenahay aamiin heesta labaad ee aan dhegeystayaashaan u ciyaarayno waa hana shooc dadkii cabdicasiis iskalaaji iyo hodan cabdiraxmaan
hablahaad ka tilmaantay iyogutuu igu darin mudaba ku hadraayay haweentan kala bixin hablahaad ka tilmaantay iyogutuu igu darin mudaba ku hadraayay gashay martee hirgali hirgali hirgali hirgali ashaqan gollade hirgali hodale hirgali hirgali ashaqan gollade
damaalkan waxa uu ku bilowday assalaamu calaykum calaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu dahabo belel iyo caruurteeda garaad axmed belel iyo xaaskiisa siciido warsame iyo caruurtooda faysal cabdulaahi qoob xaaskiisa iyo caruurtooda cabdiraxmaan keenaan maxamed xaashin cabdulaahi iimaan axmed cabdiraxmaan qorane aamino xuseen iyo caruurteeda cabdirasaaq maxamed xaaskiisa iyo caruurtooda aabba salaad baadi xaaskiisa iyo caruurtooda aabbe cabdikhayr baadi xaaskiisa iyo caruurtooda waxaana dhammaantood ay jecel yihiin inay hambalyeeyaan nimco cabdi kediye iyo mustafa cabdulaahi belel oo meherkooda uu ka qabsoomay dalka kenya waxayna leeyihiin ha idin horseedo meherkaasi guur qayr qaba aamin ayaan anaguna leenahay dhambaalkan aan gacanta ku haya waxa uu naga soo gaaray eedo saalaxa maxamed baare iyo eedo raaxo maxamed baare eedo kaaho maxamed baare eedo kefey maxamed baare iyo eedo ruquyah maxamed baare iyo eedo ubax maxamed baare habaryar aaminah cabdi maxamuud iyo habaryar sahra cabdi maxamuud iyo habaryar kaltuun cabdi maxamuud dhammaan dadka iyagoo isku duuban meelo kala duwanna jooga waxa ay kala joogaan gaar ahaan maraykanka yurub kanada africa iyo bariga dhexe waxay hambaliyo u dirayaan arooska iyo aroosadda ruumi axmed maxamed baare iyo guuleed cabdiraxmaan maxamuud axmed waasuge oo arooskooda iyo meherkooda oo wada socda uu ka dhacay dalka switzerland taariikhdu markay ahayd koob iyo labaatankii bisha may ee sanadka laba kun laba iyo labaatan waxay leeyihiin isku waara allaha ka dhigo qoyskii lagu baraaro ubad khayr qabana lagu kala helo aamiin waxaa dhambaalkan noo soo diray yuusuf cabdi maxamuud ibraahim cabdi maxamuud yaasiin axmed cali ibraahim cadow ismaaciil sheekh ibraahim axmed xasan culusow shiino cali maxamed baare cabdiqaadir maxamed baare biibi maxamed baare farxiya cabdi iidle farduuse cabdi iidle ashwaaq saalax diriye faadumo xuseen casir maxamed sibriye cusuble cantar sibriye ruqya cabdulle cumar siciid muuse axmed yaasiin cali axmed iyo cabdiqaadir culusow yaaqshid waxaana ay dhammaantood taaniid gaarsiinayaan ruumi axmed maxamed baare iyo guuleed cabdiraxmaan maxamuud axmed waasuge oo meherkooda iyo arooskooduba ay ka qabsoomeen dalka switzerland taariikhdu markay ahayd kow iyo labaatankii bishan mey waxaana ay leeyihiin arooskiina allah ka dhigo mid aad kala kulantaan bishbishii barwaaqo iskuna waara aamin ayaan leenahay heesta kale ee aan idin helno waa dhegag waxaa qaadaya bashiir ibraahim cabdi
aduu ummani ku dhacay dhibicdu marbahii kuu dadaa adu so'ontiiba dhigay deertaadu marbaa tishaa adoo dhalan dhol ku jiray marbada cashaqee hataa bawaqa afkayda furan niyadu wayga dhaabugo adoo dhalan dhol ku jiray marbada cashaqee hataa waqa afkayga furan niyadu wayga dhaabo miduu eebbahay dhammaa door salaanta aslo quruxiyo dhaxalgalkeed ku dheeh tilmaamaye bahal gacalnimo ifraax waqtan kuhudhaygata ku dhiibatee jacayl dhankahaaga maxaanka firi dhanka bahal gacalnimo ifraax waqtan kuhudhaygata kudhiibatee jacayl dhankaaga maxaan ka firi dhanka adoo xidigaagu dhacay dayaxa markuu ku dhashaa adoo safar dhiban ku helay emana marbaa tashaa adoo xidigaagu dhacay dayaxa marbuu ku dhashaa adoo safar dhiban ku helay emana marbaa tashaa adoo dhalan dhal ku jiray marbada cashaqee hataa dawaqa afkayga furan niyadu wayga dhaabo adoo dhalan dhal ku jiray marbada cashaqee hataa dawaqa afkayga furan niyadu wayga dhaabo miduu eebbahay dhammaa dhowr sanaanta asku uruxiyo dhaxalgalkeed ku dheeh tilmaamaye
dhambaalkan waxaa nooga yimid nimco xasan daahir ruweydo xasan daahir xaawo xasan daahir cabdiraxmaan xasan daahir cabdulaahi xasan daahir cabdirasaaq xasan daahir aabo xasan daahir hooyo faadumo salaad hooyo saciido sheekh aadan hodan cali biikolo hodan cabdi cali qadro qalaad cabdicasiis maxamuud cabaas yaasiin ibraahim cabdiweli faalax barre salmo maxamed cabdulaahi iyo dhammaan asxaabta waxayna ay taaniyad gaarsiinayaan raxmaruun xasan daahir iyo bashiir cabdi oo wiil ugu dhashay dhadhaab dhagaxley wiilkaas uu loo bixiyey yaasir bashiir cabdi waxay leeyihiin ducadu waa xaggiinna waxaa leenahay yaasir allah ka dhigo kii soo weynaada oo waalidkii dalkiisa iyo dadkiisaba waxdara dhambaalkanna waxaa lagu soo bilaabay assalaamu calaykum v o a gaar ahaan baa layidhi daadihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha tahaniyad meher wacan waxaa diraya baa layidhi hooyo siciido sheekh aadan iyo abaayo raxma ruun faray iyo abaayo maymuuna ibraahim iyo ibraahim shaahiyow iyo sidoo kale cabdiyo shuunow baa layidhi iyo mukhtaar isaaq xuseen iyo maxamed cabdi iyo ibraahim jacayl oo baa la yidhi iyo maxamed aadan john maxamed cali salaad iyo aadan cali salaad iyo ibraahim dhegey iyo ugu dambeyntii cabdirasaaq maxamuud cabaas iyo suleymaan sheekh xasan injineerka baa la yidhi dhammaan dadkan iyagoo isku duuban meelo kala duwanna jooga gaar ahaan kenya turkiga iyo waxaa la yidhi bartamaha soomaaliya iyo kanada waxay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan farxiyo cali cabdiraxmaan iyo seegeeda maxamed bakaal cabdulaahi oo meherkoodu ka dhacay magaalada nairobi ee dalka kenya waxaan leenahay bay yidhahdeen allah ka dhigo kuwii guurkooda uu soo degdego islamarkaana noqda reerkii isku waara ubad kheyr qabana kala helaa ducadana waxaa la yidhi caashucuud waa taa waaban duceeyey waa idiin horumariyey arooskaasi allah ka dhigo midkii loo aayo ayaan mar kale leeyahay
gacalkiyo wanaaga layga goostay garan waaye garan waaye garan waaye waxaan u geystay gacalkiyo wanaaga layga goostay
waa la guursaday guriyaa la geystay guulow ilaaha u gargaaray aa tahay codkaasi fanaanka alustaad axmed naaji sacad iyo kooxda la jiibinaysa heestaasi waa la guursaday ayaan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan oo idinla socodsiinayeen caashe ibraahim aadan iyo ibraahim xasan daandurey intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idin leenahay isma dhaafno
garan waaye garan waaye goortaan gogosheekay macalkaan ihaya la gambi waaye
halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga ee v o a washington intaasna waxaa ku dhan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha haatana qodobadii warka ugu door koronaa ciidamada ilaalada dalkaasi iiraan oo adeegsanaya duuradaha sida qumaatiga u kaca ayaa gacanta ku dhigay laba markab oo laga leeyahay dalka griiga oo shidaal siday mas-uuliyiinta iiraan waxa ay sheegeen in ay howlgalkani ka fuliyeen gacanka istaraatiijiga ee faris talaabadan ayaa u muuqataa in dalkaasi iiraan uu kaga aar gudanayo griiga taageeradii uu u fidiyey dalka mareykankaasi gacanta ugu dhigo markab siday saliid ceyriin oo ku safreeyey watena calanka dalkaasi iiraan kaasi oo toddobaadkan ay gacanta ku dhigeen mareykanka isagoo markaasina marayay biyaha badda mediteraneanka kadib markii lagu eedeeyey inuu ku xadgudbay cunaqabatayntii washington ay ku soo rogtay waddankaasi iiraan howlgalkan ay iiraan kula wareegtay labada markab ee guriga ayaa noqonaya kii ugu weynaa ee ka dhaca gacanka istaraatiijiga muddo bilo ah iyadoo weli ay taagan tahay xiisadda u dhexaysa iiraan iyo dalalka reer galbeedka ah ee ku saabsan heshiiskii nukleerka ah ee ay la gashay quwadaha waaweyn hay-adda socdaalka adduunka ee i o m waxa ay sheegtay in ilaa iyo lix boqol oo qof oo markaasi isku dayey inay badda ay ku gaaraan yurub kana soo anbaxay tunisiya iyo libiya la waayey saddexdii bilood ee ugu horreysay ee sanadkan labada kun iyo laba iyo labaatanka waana tiradii ugu badnayd tan iyo sanadkii labada kun iyo afar iyo tobankii musiibadii ugu dambeysay sida ay sheegeen mas-uuliyiinta tunisiya ayaa dooni alwaax ka samaysnayd oo ay saaraayeen in ka badan boqol qof ay ku degtay talaadadii lasoo dhaafay meel u dhow jasiiradda la yidhaahdo kerkana ee koonfur bari tunisiya cimilo xumo awgeed haatana ku soo dhowaada xasan aada samater
wiilkaad xeelaad ku sooree hasha suuban helaye nasiibkiisu siiyow wuxuu mawle kugu simay wuxuu mawle kugu simay wiilkan caalaaf ku sooree casha suuban helaye nasiibkiisu siiyow wuxuu mawle kugu simay wuxuu mawle kugu simay hallaasama u dhalato jijigeedu wacayo hallaasama u dhalato sijigeedu wacayo soddonkii quraankiyo quraankiyo sunne sunne lagu anqariyo soddonkii quraankiyo quraankiyo sunne sunne lagu anqariyo
heestaasina waxay ugu dambeysay idaacaddan wararka iyo galabta iyo v o e xasan aan samatar ayaana qaadaya nabadgelyo dadeedad ragba ragba ragba kaga sarrayniye sida boqorad maamuul sayid noqo ilaashada sida weli karaame sida shebi sabaale sidaa hooya waxusi sidaa hooban ugu hees saaciidadeedaad ragba ragba ragba kaga sarrayne sida boqorad maamuul